Saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud laga helay meydka haweeney ka mid ah dadka magaalada. Haweeneydan oo shaaha ku iibin jirtay meel u dhow masaajid ku yaala magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud ayaa waxaa meydkeeda laga helay af-afka hore-guri ay ka degan tahay magaalada. Ilaa iyo hadda lama soo sheegin wax dhaawacyo ah oo ka muuqda meydka haweeneydan. Arrintan ayaa waxaa aad ugu naxay dadka ku dhaqan magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud. Gobolada dalka meelaha ay ka joogaan maamulada ku daawan shisheeyaha ayaa waxaa ka dhaca dhacdooyin naxdin leh waxaana ugu wacan dhaqamada wadamada reer galbeedka laga soo minguuriyay waana mid ay u joogaan ciidamada shisheeye si ay u baraan dhaqamadan xun bulshada Soomaaliyeed ee muslimka ah.